أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan ندوة علمية oo ku saabsan kayfa nansuru nabiyana muxamadin sala allahu calayhi wasalam sidee ugu gargaari karnaa nebigeena muxamed sala allahu calayhi wasalam waxayna ka dhacday masjidu jaamici alkhayr bishii rabiicu alawal sanadka kun afar boqol soddoniyo lix oo waafaqsan sanadka laba kun iyo shan iyo toban bishii koowaad labiyo labaatankeedii waxaanu noo jeedinayaa kelimadan asheikh cabdirasaaq xuseen cali alalbani haddana waxaan idiin fasaxaynaa inaad ka faa'iidaysataan nadwadaas cilmiyeed
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال maanta waa maalin khamiis ah oo bisha rabiicu thaani ay kow tahay sanadka kun afar boqol iyo lix iyo soddonka waxaynu isugu nimi fadhi cilmiyeed ciwaankiisa la yidhaahdo kayfa nansuru nabiyana muxamada sala allahu calayhi wasalam sidee baynu ugu gargaaraynaa ama ugu hiilinaynaa nabigeenna moxamed calayhi asalaatu wasalaam fadhigan oo aynu u fadhino masjidka jaamicu lkhayr waxaa walaalayaal inoo soo jeedin doona oo fadhi cilmiyeedkaasi wadaagaya qayb ka mida culimada waaweyn ee beledka sida asheykh cabdirasaaq xuseen cali alalbani iyo asheykh muusa moxamed cabdiraxmaan tarax iyo asheykh axmed cabdisalaam aadam axmediid iyo asheykh cabdilaahi xasan xaashi albarbaraawi waxaa looga gol leeyahay mowduucan aadka iyo aadka u muhiimka ah ee culimmadu ay inoo faahfaahin doonaan biidni illaahi tacaala in dadka muslimiinta ah waxa weeye farta loogu fiiqo oo lagu baraarujiyo inay bartaan sifaadka nebigooda moxameda calayhi asalaatu wasalaam ku daydaan oy raacaan iyo mowqifka ay ka joogsanayaan cidda aflagaadaysa ama durta nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam iyo sidii ay ugu hiilin lahaayeen ee ay ugu gargaari lahaayeen nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam iyadoo mar walba mowduucan in la faahfaahiyaa ikhwaanii fillaah uu muhiim yahay waxaa haddana fadhi cilmiyeedkani uu ku soo beegmayaa waqti ay aada iyo aada isu soo tarayaan ama ay soo badanayaan oo isoo kordhayaan dacninta iyo aflagaadada loo geysanayo suubanihii iyo nebi moxamed calayhi asalaatu wasalaam taasoo ka imanaysa dad badan oo sheeganaya inay muslimiin yihiin iyo kuwa iyagu gaalada ah ee aan rasuulka marka horeba rumaysnayn calayhi asalaatu wasalaam waxaynu runtii u mahadnaqaynaa ilaahay jala wacalaa awalan intaa dabadeedna waxaynu u mahadnaqaynaa culimada sharafta leh ee wakhtigooda u jaray bar ka mid ah inay walaalahooda muslimiinta u faahfaahiyaan mowduucan qiimaha badan waxaanaynu rajaynaynaa inaynu waxa weeye ka faa'iidaysanno dhammaanteen nadwadan ama fadhi cilmiyeedkani wuxuu socon doonaa galabta oo khamiis ah iyo caawa inta maqrib iyo cishaayo u dhaxaysa oo jumco ah biidni illaahi tacaala qaybta ugu horeysa waxaynu siinaynaa shaykhana sheekh cabdirasaaq xuseen cali sheekh albani waxaynu leenahay falyatafadali shaykhu ma'juuran wamashkuura
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة الكرام nadwadan barakaysan ee aynu ku qabanayno jaamic alkhayr walaalihii soo qabanqaabiyey ee isku soo dabariday ilaahay waxaan uga baryayaa tabaaraka wa tacaala inuu ka abaalmariyo nabiguna calayhi isalaatu wasalaam wuxuu yihi man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacili wuxuu kaloo nebigu sala allahu aleyh wasalam yihi man lam yushkur innaasa laa yashkur illaah qofkaan dadka u mahadnaqinin ilaahayna uma mahadnaqo runtii ciwaankan kayfa nansuru nabiyina muxamada sala allahu aleyh wasalam waa ciwaan aada u weyn wuxuuna mutaysan yahay maaragtay oo mudan yahay in wakti intan ka badan la siiyo hase yeeshee maa laa yudraku kullahu laa yudraku jullah wixii haddaan la wada samayn karaynin in wixii markaa laga gaari karaya la sameeyo ayay noqonaysaa kelmadda aniga la isiiyey waxaa weeye man huwa muxamed صلى الله عليه وآله وسلم وما صفاته الخلقية والخلقية انت على تنظر آه وحا مسلمين تهدى اسكو حراي warbaahinta adduunka oo noqotay mid qura oo meel waxa laga sameeyo ama ereyga lagaga hadlo qof walba maanta gurigiisa si isku mid ah kii meeshiisa laga sameeyey iyo kii aqsa dunya adduunyada meesha u dambaysa joogay isku sibay maanta macluumada ugu ogaanayaan waxaynu ogsoonnahay baryahan dambe sida sheekhu sheegay inay ka caado dhigteen dad xaaqidiin ah oo cuqdadi buuxisay oo gaalo ah inay u badheedhaan cayda nebiga sala allahu calayh wasalam iyo ambiyada ilaahay kalaba iyo ummahaat almu'miniin hooyooyinkeen oo zawjaadkii nebiga sala allahu calayh wasalam ah oo ays yidhaahdeen muslimiinta cadhada ku dhammaan karta wada gaari karta waa iyaga oo aada wax ka sheegtaan wixii agtooda ka ahaa waxa ugu qiimaha badan leh oo ah diinkoodii iyo nebigoodii iyo firaashkii nebiga sala allahu calay wasalam marka runtii wax iminka bilaabman ma aha waktigii nabiga sala allahu alay wasalam way jireen oo nebiga sala allahu alayh wasalam risaaladiisu markii ay bilowga ahayd way caayi jireen maray sixiroolo ku sheegaan marba waxbay ku sheegayeen iyadoo intii nebigu sala allahu alayh wasalam aan la soo dirinin ay u yaqaaneen asaadiq alamiin mid run badan oo ammaano badan marka haddaba markaynu si muujasa u sheegno oo kooban man huwa maxamed sala allahu alayh wasalam maxamed waa kuma su-aashaa waxaan kaga jawaabi karaa sida ugu ugu kooban inaynu kaga jawaabno jawaabtii ilaahay ka bixiyey tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yihi muxamedun rasuulu ullah moxamed waa rasuulka ilaahay nasabkiisa waa la wada garanayaa oo caruurta maarata dhigata malcaamadaha iyo iskuulaadka ayaa la qaybsiiyey inuu yahay moxamed ibn cabdillaah ibnu cabdilmuطalib ibnu haashim ibnu cabdimanaaf ibnu qusayin ibnu kilaabin ibnu murata ibnu kacbin ibnu lu'ayin ibnu khaalib ibnu fihrin ibnu maalik ibnu nadar ibnu kinaanata ibnu khusaymata ibnu mudrikata ibnu ilyaas ibnu mudar ibnu nasaar ibnu mucad ibnu cadnaan inuu nebigu sala allahu calayh wasalam abtirsiye ahaan ka soo jeedo nebiyullaahi ismaaciil oo ay abtirsiyadiisu gasho laa khilaafa bayna ahli اlcilm ahlilcilmiga dhexdooda wax khilaafa oo ka taagan ma jiraan dhammaan qabaa'ilka carbeed ee xijaaz reer xijaaz waxay ku abtirsadaan nasabkaasay ku abtirsadaan qaalibkoodu sidaas daraaddeed ba cabdillahi bn cabbaas markuu fasirayey qul laa as'alukum calayhi ajran ila almawaddata fi lqurbaa aayaddaas wuxuu yidhi lam yakun baطnun min butuuni quraysh ila walirasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam nasabun muttasil laf ka mid ka mida ma jirto lafaha quraysheed ilaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahay abtirsiiyo ayuu la leeyahay maaragtay xidhiidh xagga xigtanimo ayuu la leeyahay nebigu sala allahu alayh wasalam waxaa nebiga sala allahu alayh wasalam ka ansaxday ariiq mursala iyo ariiq mawsuula labadaba kaga ansaxday inuu yidhi kharajtu min nikaaxin walam akhruj min safaaxin min ladun aadam ilaa an waladanii abii wa ummii walam yusibnii min sifaaxi iljaahiliyati shay-un waxaan ku soo baxay oo ku dhashay nikaax baan ku dhashay anigu guur xalaala ayaa nebigu ku dhashay kuma uu dhalo nebigu sala allahu calayh wasalam guurarkii jaahiliga ahaa ee ay caa'ishi ka sheekaysay sida fii saxiixi albukhaarihi wa hayrihi ku sugan oo qaabab qaldan mararka qaarkood ay isu dhali jireen oo aan nikaax ku salaysnayn saxa markaa nebigu sala allahu calayh wasalam nikaax saxa ayuu ku dhashay laga soo bilaabo nebiyullaahi aadam ilaa iyo aabbihii iyo hooyadii ay dhaleen nebigu sala allahu calayh wasalam marka la sifaynaayo muuqaalkiisii waxay sheegaan sifooyin fara badan ayay saxaabadii nebigu sala allahu calayh wasalam ay ku tilmaameen laysa biawiili ilbaa'in walaa bilqasiir walaa bilabyad اlamhaq walaa biاlaadam walaa biاljacd اlqadad walaa biاsibt bacaahu اllahu calىa ra'si arbaciina sana anas bn maalik baa ku sifeeyey nebigu dharar mataluuqa ma ahayn nin gaabanna ma ahayn nin dhexdhexaada oo gobola buu ahaa nin caddaana ma ahayn nin oo maariinana ma ahayn labadaa mid u dhexeeya buu ahaa timihiisu timahan yixda ah ee aadka u jilicsanaa carruurtu markay dhashaan oo kale timihiisu ma ahayn mana ahayn kuwan adag ee maroorsan ee labadaa kuwa u dhexeeya ayay timihiisu ahaayeen nebigu sala allahu calayh wasalam ilaahay wuxuu soo saaray afartan jir buu ku soo saaray maka wuxuu deganaa saddex iyo toban sano madiinana wuxuu deganaa toban sannadood wuxuuna ku dhintay saddex iyo lixdan wuxuu dhintay nebigu sala allahu calayh wasalam garhkiisa isaga oo wax aan ka badnayn ilaa labaatan midh oo ciro ah uu garhkiisu leeyahay wuxuu ahaa kaha lixya mid garh weyn buu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam baciida maa bayna almankibayn labada garbood labadiisaa garab way kala durugsanaayeen oo nin garbo weyn buu ahaa cadiima aljamma timaha madaxiisa ku yaal marka ay nabigu calayh isalaatu wasalaam uu feedho ee ay ka degaan waxay gaari jireen ilaa iyo mankibkiisa ama garabkiisa ayay taaban jireen nabigu sala allahu alayh wasalam madaxiisu waa weynaa faraha lugaha iyo faraha cagaaba waa u weynaa dakma alkaraadiis xataa waxaa weynaa xubnihiisa iyo laf laf buu lahaa nebigu alayh isalatu asalaam weyn waxaa lagu sheegay nebigu sala allahu alayh wasalam inuu ahaa mush mushrab alcayni bixumra ishiisa in yaroo casaana liid casaana ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam ku samaysnaa waana indha waaweyn oo cadiim alcayneyn buu ahaa ashar allown midabkiisu wuu qurux badnaa kaanamaa siiqa min fida in fido gebigiisaba laga dhalaaliyey baad moodaa quruxda uu nebigu ilaahay uu siiyey tabaaraka wa tacaala waxaa la weydiiyey saxaabada qaar ka mid a hal kaana mila sayf seeftoo kale miyuu u ekaa la kaana mila alqamar dayixoo kale u ekaa buu yihi iftiinkiisa haddaan idhaahda buu yidhi dayaxa habeen afar iyo tobnaad ah iyo nebiga sala allahu alayh wasalam marnaba maan odhanaynin dayaxa ayaa ka qurux badnaa iftiinka ka baxaya darteed nebigu sala allahu alayh wasalam kaana idaa mashaa hadduu nebigu calayhi isalaatu wasalaam uu soconaayo yatakafa sidii wax horo iyo tamaayal ila qudaam sidii hore inuu u socdo oo kale ayaad moodeysa markuu soconaayo nebigu sala allahu alayh wasalam waida iltafata iltafata jamiican hadduu soo daymanayana oo qofka uu eegayana tan la yidhaahdo muu baa la daymoon jirin sidan dawacadoo kale ee marba hareerta dhinaca eegta ee nebigu marbuu soo wada jeesan jiray qof miisaaman sida uu qofka miisaaman ee culus maaratay uu u milicsado ayuu u milicsan jiray sifaadka iyo sifaad kale oo fara badan ayaa loo sheegay maadaama wakhtigu kooban yahay sifaadka horta intaasaan kaga tegayaa waxaan doonayaa inaan ku noqdo fadliga nebiga sala allahu alayh wasalam fadaa'ilka ilaahay uu siiyey nebigeenna ee qur-aanku uu sheegay baan wax ka mida dhegeyna maqashiinaya qaala tacaala laqad mana allahu cala almu'miniin id bacaa fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin ilahay wuxuu ku galladaystay mu'miniinta inuu ka soo dhex saaray rasuul sala allahu calayh wasalam iyaga ka dhashay oo bashar ah kaasoo aayaadkii alla akhriyaaya oo dadka taskiyeynaya oo dunuubtii ka maydhaaya oo taskiyatu nafsi nafta dahiraya akhlaaqdii xumayd caadaadkii jaahiliga ahaa dhammaan ka maydhaya wa yucallimuhum alkitaaba walxikma kitaabkiiyo sunnadiina dadka baraya wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiin haba ku sugnaadeen dadku isaga horti intaan ilaahay keeninin dalaal iyo habow cad oo koonka oo dhammi mugdi buu ku sugnaa ilaa ilaahay keenay nebi moxamed sala allahu alayh wasalam oo uu nuurkii iimaanka uu u iftiimiyey oo uu quluubtii nooleeyey oo xayaatadii oo dhan bedelay shaqaawada ahayd sacaado ku bedelay ilaahay wuxuu yidhi laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizu calayhi maa canidtum maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uuf raxiim ilaahay wuxuu idiin soo diray rasuul ayaa alla idiin keenay nebigaa waxa ku adag waxa idin dhibaaya nebigaas waa mid xariisa oo idinku dadaalaya wixii idiin ah maslaxad muminiinta miduu tudhaalo badan oo u raxmad badan weeye oo fadliga nebiga la siiyey bay ka mid tahay fadaa'ilka nebiga waxaa ka mid ah ilaahay u sheegay inuu ka dhigay taacada nebiga sala allahu calayh wasalam qofka nebi maxamed ateeca qof ateecay ilaahay ateecay man yutic arasuula faqad aaaca allah hada min fadlihi sala allahu alayh wasalam qad jaakum min allahi nuuru wa kitaabun mubiin xagga alle nuur iyo kitaab baa idinka yimi nuurku waa nebigii iyo kitaabkii ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin nebiguna wuu sheegay wuxuu ku sheegay inuu yahay raxmatun muhdaah naxariis adduunyada loo soo hadiyeeyey inuu yahay ilahi wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha nabiyu inaa arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiiran wa daaciyan ila allah biidnihi wa siraajan muniira intaasoo sifo ayaa nebiga lasoo diray uu xambaarsanyahy inuu yahay shaahid oo kii ka markhaati kacaaya aakhiro ku markhaati furayo umamka oo dhan iyo ummaddanba inuu xaqii gaadhsiiyey bishaaru wadaa muminiintu bishaaro ay u sidaa qofkii rumeeyo ee raaca inuu janno ku dambaynaya raalli aanshi ilahayna helayo wuu digayaa kufaartu wuu digayaa wadaaciyan ila allah ilaahay buu dadka ugu yeedhayaa ilaa cibaadat illaahi waxda biidni siraajan muniira ilahi wuxu uhi alam nasrax laka sadrak wawadacnaa canka wisrak aladii anqada dahrak warafacnaa laka dikraka ba ilaha yidhi xuskaaga ayaanu koru qaaday ba ilaha yidhi bacda an sharax allahu sadrahu intii ilaahay laabtiisa ka dhigay uu ka dhigay mid waasaca oo tiraba laba jeer baa nebiga calayh isalaatu wasalaam laabtiisa inta la jeexay la maydhay digsi dhan oo xikmad ah lagu afrogay nebiga sala allahu calayh wasalam oo lagu tolay ilaahi wuxuu yihi tabaaraka watacaala qul in kuntum tuxibuuna allah faitabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum allahu gafuuru raxiim waxaad ku tiraahdaa ummadda haddaa ilaahay jeceshihiin aniga isoo raaca maxabada ilaahay iyo jacaylkiisaad helaysaan dembigiinnina waa la dhaafayaa ilaahayna tabaaraka watacaala waa kii dembi dhaaf badan ee raxmad badan ilaahay wuxuu yidhi wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam maa yaxluu lahu sida uu jecelya kuma hadlo waxa uu ku hadlayo oo dhami waa wada waxyi in huwa ilaa waxyun yuuxa halliyaalo waxa nebiga afkiisa ka soo baxo oo dhami waa waxyi waxaa la yaa rasuula allah dee maraad kaftamayso iyo maraad kalaad jaa tahay intaba waad jiri kartaa ka waran miyaanu mar walba wax kaa qornaa wuxuu nabigu alay slatu slam saxaabada ku yidhi waxa weeyaan qor buu yidhi ilaah baan ku dhaartee waxaan xaq ahayn igama soo baxaane sala allahu alayh waali wasalam fadliga nebiga waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu yidhi wa ina laka la ajran hayra mamnuun wa inaka la calaa khuluqin cadiim ajar iyo hawaab iyo abaal aan kala go-ayn baad leedahay wa inaka la calaa khuluqin cadiim calaa jaanibin cadiimin min alkhuluq dabeecad weyn oo wanaagsan oo sharaf leh ayaa ilaahay ku siiyey oad ku sugantahay baa lagu yidhi caaisha radia allahu tacala canha markii la weydiiyey nebiga akhlaaqdiisiina waxay tihi akhlaaqdiisu waxay ahayd qur-aanka yani takhalaqa biakhlaaqi lqur'aan akhlaaqdii qur-aanka ayaa nabigu sala allahu calayh wasalam uu fuliyey oo ka muuqatay kor ilaa kal fadaa'ilka nebiga waxaa ka mid ah ilaahay u sheegay wamaa kaana allaahu liyucadibahum wa anta fiihim alla ma aha mid cadaabaya ummaddan inta aada dhex joogto wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun walidaalika saa daraaddeed baa cabdillah bn cabaas wuxuu yidhi ilaahay dhulka wuxuu keenay laba ammaan buu keenay labadaa ammaan oo ilaahay cadaabkiisa lagaga aami yahay mid ka midii wuu tegey oo waxa weeyaan aan intii nebigu dhex joogay ummaddan cadaab aamin bay ka ahayd ammaankaasi waa tago dee nebigu uu dhintay sala allahu calayh wasalam ka labaadna waxa weeyaan inta ay istikfaarsanayaan ilaahay dembi dhaaf weydiisanayaan toobad keenayaan ammaan bay ka haystaan ciqaabka ilaahay kaasaa idinku hadhay horay kaa ilaashada oo goor yaciyaan ilaahay inaad dembi dhaaf weydiisataan oo toobad keentaan ku dadaala nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa ka mid ah fadaa'ilkiisa qaala tacaala ina allaha wa malaa'ikatahu yusaluuna cala اnabiyi ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima ilaahay iyo malaa'igtiisuba waxay ku saliyaan nebiga muuminiinta ilahay wuxuu ugu baaqaya wixii ahlaliimaan ah inay nebigooda ku saliyaan allahuma sali wasalim wabaarik calaa cabdina calaa cabdika wanabiyika muxamed wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin sala allahu calayka calaa aalih waxaa ka mid ah ilaahay inuu ka ilaaliye dadka oo nebigu markuu joogay cadowga kufaarta iyo munaafiqiinta oo midoobay ayay isu soo bahaystay dibad iyo gudo meel walba isu soo bahaystay oo isu soo gaashaanbuursaday ilaahay wuxuu yidhi wallahu yacsimuka min annaas aayaddaas intaanay soo degin nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu lahaa cid gaadh ka qabata habeenkii oo ilaalisa maalintii aayaddaasi soo degtay ilaahay baa dadka kaa siiye cismo oo kaa ilaalinaya tabaaraka wa tacaala cid dambe ma ilaalin nebiga sala allahu calayh wasalam wax kale iska daaya kuwii caayi jiray ee wax ka sheegi jiray ilaah baa kaga filaaday inaa kafaynaaka almustahzi'iin baa ilaahay tabaaraka wa tacaala sheegay ilaahay wuxuu yidhi wain tadaahara calayhi faina allaha huwa mowlaahu wajibriilu wasaalixu lmu'miniin waalmalaa'ikatu bacda dalika dahiir caaisha iyo xabsa ayay ku soo degtay haddaa isu soo bahaysataan nebiga waxaad ogsoonaataan nebigu calayhi isalaatu wasalaam ilaahay baa u hiilinaya faina allaha huwa mowlaah marka caaisha iyo xabsi dee nebiga intay isu soo bahaystaan cadaawad nebiga kula iman maayaan laakiin waxa wey waa min tambiih اladnى calى اlaclى waxa ummaddaa iyagaa la tacliiminaya inaan qofna isku daynin baa la tacliiminaya marka waxa weeyaan waa ilaahay ilaahay baa u hiilinaya nebiga wa jibriilu jibriil baa uhiilinaya wasaalixu اlmuminiin muminiinta saalixiintabaa uhiilinaysa wاlmalaaئikaةu bacda dalika ظahiir malaaigtuna intaa kadib iyaguna waa gurmad oo waa uhiilinaya nabiga fadaailkiisa waxaa ka mid a qaala tacaala inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa taأhar wayutima nicmatahu calayk wayahdiyaka siraata mustaqiima wayansuraka allahu nasran casiiza in ilaahay ku abaalmariyey dembigiisii hore iyo dembigiisii dambe in ilaahay uu dhaafay in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu galladiisi iyo nicmadiisii uu korkiisa yeelay inuu hanuuniyey ariiqii mustaqiimka ahaa inuu ilaahay u hiiliyey tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid a fadaa'ilka nebiga qaala tacaala waanzla allahu calayka alkitaaba walxikmata wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadl اllahi calayka cadiima kitaabka iyo sunnadaasaa ilaahay kugu soo dejiyey waxaanad aqoon baa ilaahay ku baray fadliga ilaahay uu ku siiyey ee uu korkaaga yeelay waa mid aad iyo aad u weyn baa ilaahay yidhi qaala tacaala ilaa tansuruuhu faqad nasarahu اllah id akhrajahu اladiina kafaruu ثaaniya اثnayn id hma fi اlgaar id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana faأnzla allahu sakiinatahu calayh waأyadahu bijunuudi lam tarowha wajacala kalimat اladiina kafaruu sufla wakalimat اllahi kalimat اllahi hiy اlculya qaala tacaala ina acطaynaaka اlkowhar fasali lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa اlabtar qaala tacaala fakayfa ida ji'naa min kuli ummati shahiida waji'naa bika calaa haaulaai shahiida waqaala tacaala lacamruka inahum la fii sakratihim yacmahuun ilaahay wuxuu ku dhaartay nebiga xayaatadiisa ahlu tafsiirka oo dhan waxay isku waafaqsanyeen dhammaantood inay aayaddaasi ka hadlayso ilaahay inuu ku dhaartay muddata xayaati muxamed sala allahu calayh wasalam muddadii nebigu uu noolaa oo cumrigiisii ah hada fadl caiim ilahay baa ku dhaartay ilahay wuxuu yihi tabaaraka wa tacala wala suufa yucطika rabuka fatarda caawo oo leyl haddaynu akhrino fadaa'ilka qur'aanku uu nebiga ka sheegay waxaynu ka soo horkallaabanayna maaha gabalkuna waa inoo dumaya muxaadaraduna qaradkii aynuu caqido waxba laga yaaba mararka qaarkood inay weydaarato walaalayaal nabigu sala allahu calayh wasalam waxa uu naftiisa ka sheegay in fara badan oo aanu qur-aanku sheeginin oo laakiin sunnadu sheegtay waxaa ka mid ah inuu nabigu sala allahu calayh wasalam uu yidhi ana sayidu waladi aadam yowma alqiyaama wa awalu man yanshaqu canhu lqabru wa awalu shaaficin wa awalu mushafac baa nabigu alayh isalatu wasalaam yidhi awlaaddii aadam anow sayida oo u madaxa baa nabigu yidhi maalinta qiyaamaha wixii aadanba dhalay ka ugu horeeya ee qabrigu uu u kala dilaaci doono ee ka soo bixi doona qof qabrigu u furmo oo ka soo baxa ana ugu horeeya wa awalu shaafic qof ilaahay u erga taga oo shafaaco qaada ana u horeeya wa awalu mushafac cid shafaacadiisa la aqbalana ana u horeeya baa nabigu sala allahu calayh wasalam yidhi ana akaru alambiyaai tabacan yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha anaa ugu ugu dad badan wax atbaac wata cid raacday ka ugu atbaacda badan baan ahay ambiyada oo dhan wa ana awalu man yaqracu baaba aljanna albaabka jannada wax xalqadeeda garaacdana anaa ugu horeynaya baa nabigu sala allahu calayh wasalam oo jannada albaabkeeda intuu nebigu yimaado sida axaadiista kale sheegtay baan fa astaftix in la iga furo ayaan dalbayaa fayaquulu alkhaasin khaasinu ljanna jannada kii furaheeda hayay baa odhanaya man anta waa kuma markaasaan odhanayaa buu ihi muxamed sala allahu calayh waaalih wasalam dabeetana markaasuu wuxuu odhanayaa bika umirtu an laa aftaxa liaxadin qablaka adaa lay faray inaanan cid kaa horeysa aanan ka furinin nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu caddeeyey in uu yahay inuu nebigu calayh isalatu wasalaam yahay awalu shafiicin fi ljanna cid shafaaco qaadaysa isagaa jannada ugu horeeya waxaa nabiga la weydiiyey sala allahu calayh wasalam mataa wajabad laka annubuwa nebinimadu goormay lagu siiyey oo laguu qoray qaala wuxuu yidhi wa aadamun bayna alruuxi waaljasad iyadoo oo nebiyullaahi aadam uu u dhexeeyo bayna alruux waaljasad uu yahay maalinta qiyaamahana markay gaadho kuntu imaama anabiyiin wa khaiibahum ambiyada oo dhan imaamkoodii baan ahaanaya ka u khudbaynaya baan noqonaya wa saaxibu shafaacatihim hayra fakrin ka shafaacada iskale baan ahaanaya shafaacat alcumaa baan noqonayaa baa nebigu alay isalaatu wasalaam yidhi marka nebiga sala allahu alayh wasalam sifaatkiisa haddaynu isnidhaahno maanta oo dhan wada ma wadi karno waa saaxibu lmaqaami almaxmuud maadaama wakhtigii iga taagan yahay waxaan xasuusinayaa dhallinyarada in ay kutubta nebiga sala allahu calayh waaalih wasalam sifaadkiisa oo dhan soo koobatay soo koobtay ee wax badan ka sheegtay inay isdul taagaan oo akhristaan oo weliba masaajidadeenna lagu bilaabo sida kitaabka loo yaqaano alshamaa'il almuxamadiya oo uu leeyahay imaamu tirmidi raximahullah iyo kutubta siirada ee kale iyo kitaabkan la yidhaahdo hada alxabiib iyo hada rasuulullah dhammaantood oo si wanaagsan iyaga laftoodu usoo koobay sifaatkii nebiga sala allahu alayh wasalam oo nebiga abuuritaankiisa khaatimu nubuwa shaambaddii dhabarka kaga taallay kor ilaa kal bay akhriyeen fii shacrihi timihiisa tarajulihiis qaabku u feedhan jiray shaybihii ciradiisii khidaabkiisii sida uu nebigu maaragtay uu xinayn jiray indhakuushiisii libaaskiisii kabihiisii khufkiisii khaatamkiisii iyo fargashigiisii sifatu sayfihi seeftiisii gaashaankiisii miqfarkiisii oo halmadkii ahaa aan bahashan la yidhaahdo koofiyaddan birta ciidanku qaato ilaa nebigu wuxuu galay maka caama fatxi maka wa calaa ra'si lmiqfar marka way sifeeyeen cimaamadiisii hoosguntigiisii socodkiisii fadhigiisii cuntadiisii cab- cabitaankiisii khubuskii nebigu iyo cuntaduu cuni jiray iidaankii wuxuu ka dhigan jiray weelashuu wax ku cuni jiray siduu isu cadrin jiray qosolkiisii kaftankiisii hurdadiisii qur-aan akhriskiisii ilmadiisii nabigu alayh salatu slam habeenkiisii u ilmayn jiray firaashkiisii ilaa waxa la soo waday magacyadiisii sifadii maaragtay nebigu isu toobi jiray ciddii toobtay sifatu kalaamihi qaabku u hadli jiray da'diisii geeridiisii dhaxalkii nebiga manaamkiisii ilaa iyo nebigu alayh salatu slam wixii uu gaadiid u ahaa ximaarkiisii waxa weeyaan nabigu alay slat slam geela kuwii ka fuuli jiray yaa uu nabigu gaadiid ka dhigan jiray fardihiisii hadeedba xog maayey waxa weeyaan waxaa kale oo isaguna ay ka sheekeeyaan nabiga sala allah alay wasalam safaradiisii kulli waxaas oo dhan iyo abwaab kaloo ayna nimka dee carabka marin karaynin oo fara badan ayaa kutubtaa ku taalla waxaa ku taalla baab dhan oo la yidhaahdo baabun jaamic fi shamaa'il almuxamadiya ashariifa oo lafdiga kaana la yidhaahdo lagu wada bilaabay malaa waxay gaadhsiiyaan ilaa afar boqol ayaa lafdiga kaana oo saxaabada ay ku sifeeyeen kaana wuxuu ahaa ashjaca annaas dadka ka ugu geesisan ka ugu deeq badan ka ugu dulqaad badan ka ugu sabir badan ka ugu oo lafdiga kaana ay ku isticmaalayaan marka culimmadu shamaa'ilka noocaasa baab gaara bay u caqideen baabu maa jaa bilafdi kaana kaana wixii ku yimi oo dhan meel gaara la isugu geeya marka nebigu sala allahu alay wasalam halkanoo kale waxaa idin la iftiimiyo jawaanib ama baalal taarikhaaneed oo ku saabsan cadamatu nebiyi sal slam nebiga rasuulka cadamadiisi alrasuulu caabidan rasuulka oo caabid ah rasuulka oo mucallim ah rasuulka oo zawj ah rasuulka oo aabba ah rasuulka oo sayid ah rasuulka oo siyaasi baarica ah siyaasadda uma jeedna kan laakiin asiyaasa alilaahiya baynu u jeednaa rasuulka oo qaa'id ah oo ciidanka hogaaminaayo rasuulka oo mucallim ah yani in mid walba la isdul taago si xayaatadii nebiga looga bogto ayay runtii ku habboon tahay ilaahay waxaan ka baryayaa tabaaraka wa tacaala inuu naga dhigo kuwa uu u shafeeco qaado maalinta qiyaamaha kula rafiiqa jannat lfirdows alaclaa innaga iyo waalidiinteen iyo mu'miniinta dhammaanteedba rabbanaa aatina fi dunya xasana fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar allahuma salli calaa muxamed wcala ali muxamed wbaarik calaa muxamed wcala ali muxamed kama sallayta wbaarikta cala ali ibraahim innaka xamiidu majiid jazakum allahu khayra asalaamu calaykum waraxmat ullah
جزى الله الشيخ خير الجزاء وبارك الله فيه وحول ليال الكاسي شيخو ينوسو تشيديي كلمدي كوباد كصاب سنيد ندودا علميقا قيمها بدن وحا شيخ مركا وينو افتيميي جوارب كصاب سن رسول كينا عليه الصلاة والسلام يو دقن كيسي يو صفات كيسي يو فضايشيسي
أيها الإخوة والأخوات انتين كل من محاضرة علمية ذو سيدان وكلا وحيدي كغتغينا بحفظ الله تعالى ورعايته مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد